sawiro lagu qaaday dayaxgacmeedka ayaa muujinaya in ruushku uu ciidamo khibrad ka soo korsaday dagaalka ukrain iyo basaasiin soo dhoobay xadka uu la wadaago dalka finland taas oo walaac ku abuurtay dowladaha reer galbeedka sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo uu qoray mowqica ingiriiska ah ee ibir ruushku waxa uu xoojinayaa joogitaankiisa militari oo ku aadan xuduudiisa dheer ee qiyaastii gaaraysa kun laba boqol sagaashan kilomitir oo uu la leeyahay waddanka finland dalkaasi oo xubin dhowaan ku biirtay gaashaanbuurta neto xoojintan waxaa ka mid ah in xadkaasi la geeyo boqolaal askari iyo khubro sirdoon halka sawirada dayaxgacmeedka ay daaha ka qaadeen sida halkaasi loogu ballaarinayo kaabayaasha difaaca ee ruushka sida saldhigyada ciidamada cirka iyo xeryaha militariga iyadoo khubarada sida laga soo xigtay maraykan ay muujinayaan in duulaan deg deg ah oo ruushku qaado aysan suuragal ahayn waxay u tixgelinayaan tallaabooyinkan xoojinta istaraatiijiyadeed oo tartiib tartiib ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo ujeedooyinka moscow iyo diyaarinta nuqdo ama bar ay ka ambaqaadaan weerarada mustaqbalka ee laga yaabo inay qaado moscow dhankeeda dowladda fiinland waxa ay si dhow ula socotaa arrimahan falanqayaha militariga ee fiinland ninka lagu magacaabo imi ayaana tibaaxay in moscow ay hagaajinayso qaab dhismeedkeeda difaaca si loo geeyo halkaasi tobnaan kun oo ciidamo dheeraad ah falanqeeyahan militariga oo ka walaacsan tallaabooyinka ruushka ayaa yidhi dabcan tirada aadka u badan ee ciidamada ayaa saameyn ku leh amniga deegaanka isagoo xusay in ruushka uusan la soo gudboonaanin walaac amni oo sharci ah isbahaysiga neetona booska uu joogo uu yahay mid isdifaacid ah oo keliya ruushkuna uu arrintaasi og yahay geesta kale diblomaasi sare oo reer galbeed ah ayaa muujiyey walaaca xoogan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada militari ee sii kordhaya ee uu ruushku ka wado meelaha ka baxsan ukrain gaar ahaan kuwa la xidhiira wadamada ka tirsan gaashaanbuurta neto isagoo la hadlay warbaahin caalami ah diblomaasigu wuxuu carabka ku adkeeyey in joogitaanka shaqaalo tiro badan oo si gaara u tababaran kuna sugan aagagga saadka iyo difaaca hawada ay si cad u muujinayaan mudnaanta kremlinka ee deegaanadaasi tan ayuu ku sheegay inay astaan u tahay qorshayaal istaraatiiji ah oo ruushku damacsan yahay mustaqbalka dhow ama fog inkastoo uusan weli si rasmi ah u shaacin ujeedooyinkiisa ku-xigeenka taliyaha ciidamada fiinland genaraal fiisa firtanin ayaa sheegay in ruushku uu si deg dega uga shaqaynayo dhisidda kaabayaal cusub oo ciidan iyo kordhinta awooddiisa militari oo gobolka taas oo u fasiray inay muujinayso dib u habeyn ballaaran oo moosko ay ku samaynayso joogitaankeeda militari ee mandiqadda firtanin waxauu carabka ku dhiftay in dhaqdhaqaaqyadani ay muujinayaan qorshe cad oo ruushku ku doonayo inuu dib isugu habeeyo si uu uga jawaabo xaaladaha ka jira gobolka taasoo sare u qaadaysa xiisadda amni ee ka jirta bariga yurub maxadka caalamiga ee daraasaadka istaraatiijiga ee loo soo gaabiyo i i s s ayaa digniin culusi ka bixiyey khatarta suurtagalka ah ee ka dhalan karta nuglaanta amni ee ka jirta qaaradda yurub gaar ahaan marka la eego mowqifka ruushka macadku waxa uu sheegay in ruushka uu si buuxda isugu diyaarinayo inuu sameeyo dhaqdhaqaaq militari oo weyn oo ka dhana xulafada neto gaar ahaan wadamada balatiiga sanadka marka uu gaaro laba kun toddobiyo labaatanka warbixinuu soo saaray macadka ayaa lagu iftiimiyey in ciidamada dhulka ruushka laga yaabo inay dib u buuxiyaan keydkooda hubka ah ilaa heerkii uu ahaa ka hor dagaalka yukrain ee bilowday bishii febraayo ee laba kun labayo labaatanka tani waxay noqon kartaa iyadoo la isku dayayo dib u casriyeynta hubka iyo qalabka horey u jiray iyo soo kale soo saarista nidaamyo cusub oo casri ah falanqayn uu sameeyey qabiil amni oo lagu magacaabo kastihilmi ayaa isagoo adeegsanaya sawir uu qaaday dayax-gacmeed daah ka qaaday in toddoba goobood oo ku dhow xuduudka fiinland lagu arkay horumar ballaaran oo lagu sameeyey kaabayaasha militari oo halkaasi ku leeyahay ruushka goobahan ayuu qabiilku sheegay inay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada cirka iyo xarumo loogu talagalay in wax lagu kaydiyo isku soo wada duuboo korarka dhaqdhaqaaqyada militari ee uu ruushku ka wado agagaarka xuduudda fiinland ayaa lagu sheegay inay tahay qorshe cad oo isbeddel guud ku keenaysa juqraafiyadda siyaasadeed ee waqooyiga yurub inkastoo qaar ka mid a tallaabooyinkani lala xidhiiri karo qorshayaal hore oo la dejiyey haddana qaar kale waxay tilmaamayaan in arrintani ay ku timid kubiirista fiinland iyo swiden ay qaybta uga noqdeen xulafada neto warbixintu waxay soo kala xuustay in ruushka uu sare u qaadi karo howlgalladiisa mandiqada ramaadiya taasoo noqon karta xeelado aan toos ahayn sida carqaladaynta nidaamka caalamiga ee loo yaqaano g b s ka taasoo qayb ka ah dagaalka dijitaalka ee sii fidaya